ku-xigeenka duqa magaalada hargeysa qadar nuur axmed ayaa madaxda hay-adda f n g kala wareegay qalab loogu talagalay ka hortaga dabka inta badan ka kaca goobaha ganacsiga iyo guryaha munaasabada lagu wareejinaya qalabkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan dowlada hoose ee hargeysa iyo madaxda hay-adda f n g cabdiraxmaan maxamed oo ka socday hay-adda f n g international ayaa ka waramaya waxyaabaha uu ka kooban yahay qalabka loogu talagalay ka hortaga khataraha dabka maanta waxaynu halkan u joognaa sidii aan danwadaag oo ah mashruuca maaraynta masiibooyinka ka caawiya dowladaha hoose hargeysa iyo burco aan ugu wareejin lahayn dowladda hoose hargeysa oon wada shaqayn dhow leenahay alaabta debdemiska ee loo yaqaan fire extinguisherska kuwaasoo loogu talagalay sidii ay ugula tacaali lahaayeen maaraynta dabka oo aynu ognahay inuu yahay masiibo ka mida masiibooyinka iminka kusoo noqnoqonaya dalkeena iyo sidii ay ugu noqon lahaayeen dowladaha hoose ee hargeysa maxaan ku dhahday udub dhaxaad iyo iyo hormuud maxaan ku dhahda qaybinta iyo samaynta adaha dabka lagula dagaalamo marka aad baan ugu mahad celinaya tiimka waxaan ku wareejin doonaa degmooyinka caasimad oo dhan oo ay qalabkani aanu isleenahay wax badan bay ka tari doonaa hadii laydhaa xigeenka duqa magaalada hargeysa qadar nuur axmed ayaa sheegay in baahi badan ay u qabeen qalabkan qalab loogu talagalay ka hortaga dabka iyo maaraynta khataraha dabka ka yimaada kaas oo ay nagu caawiyeen hay-adda v n g international iyo mashruuca danwadaag aad iyo aad baan ugu mahad celinaya tiimka v n g netherland iyo mashruuca danwadaag oo country directorkeena cabdiraxmaan iyo tiimkiisaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa maxaa yeelay hawl weyn ayay nagala shaqeeyaan mashruucan iyo cidda ka shaqaysa annaga dowladda hoose xafiiska d r m-ka xafiiska ka hortaga khataraha iyo musiibooyinka dabiicigaa aad iyo aad buu xafiiskaasi intii uu jiray aad iyo aad buu shaqooyin waaweyn u qabtay shaqooyinkaa tusaale yar fudud waxaa idinka siin karaa maalin dhoweyd dab yaroo kooban ayaa ka qarxay suuqa gobonimo dabkii isla markiiba waxaa lagu maareeyey qalabka halkaa agteeda yaalla meherad kasta markii hore waxaa lagu qasbay oo ay iibsadeen in meherad kastaaba ay yeelato qalabkaasoo kale isla markiiba dabkii markuu qarxay qof walba alaabtiisa yarbuu soo qaaday isla markiiba halkii baa lagu baktiyey waxaynu doonaynaa barnaamijkaasi inuu magaalada iyo caasimadda o dhan ka hirgalo oo guri kasta iyo goob kastoo ganacsiba laga helo oo guri kasta qalabkaa lagu maaraynayo ee lagaga hortegayo dabka dowladda iyo dadka soomaaliyeed ayaa sanadihii lasoo dhaafay ku baraarugay ahamiyadda ay leedahay in guryaha iyo goobaha ganacsiga la dhigo qalab looga hortago dabka kadib markii inta badan suuqyo ku yaala magaalooyinka dalka ay baabi'iyeen dab taasi oo keentay in dad badan ay ku hanti beelaan